haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambaryada iyo heesaha ay si wada jira inoola socodsiinayaan ibraahim xasan daandure iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo nuur xasan nuur nuur noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya waa mahadsan tahay daandure dhambaalka dhankayga ugu horreeya waa hambalyo aroos waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdirashiid axmed taabe iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulaahi ciidiid adar iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulaahi daahir jaamac xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdiraxiim sheekh axmed nuur sugille iyo asxaab kale ayay yidhaahdeen dhammaantood waxa ay joogaan magaalada seyaral ee gobolka washington ee dalka mareykanka waxaanay hambalyo iyo duco aan la soo koobi karin hawada u marinayaan maxamed yuusuf ibraahim oo ku magac dheer hurre iyo sucaad nuur shakuul oo bishan novembar saddex iyo tobankeeda ku aqalgalay magaalada seyaral ee gobolka washington ee dalka mareykanka waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba alla kala siiyo aamiin ayaan annagana u raacinay dhambaalkan wuxuu noogu yimi doctor daahir jaamac muuse daljir iyo maxamed maxamuud indhabuur iyo ismaaciil goolle iyo cabdinaasir daahir suldaan diiriye injineer cabdirasaaq ismaaciil gabar iyo farxaan maxamed madar farxaan tiyo iyo mustafa cabdi jaamac mustafa nuur cusmaan maxamed cabdi amiin iyo maxamed amiin cali iyo maxamed cabdulaahi maxamed abubakar xuseen meydhane iyo waxay yidhahdeen axmed muuse bashiir iyo axmed daawud ismaaciil dhako iyo mukhtaar maxamed muumin iyo maxamed maxamed muumin iyo axmed cabdi ow cali iyo axmed cali jibriil eregabo iyo doctor axmed muuse ibraahim iyo waxa ay yidhahdeen saciid xasan xaashi xintar iyo injineer maxamed cabdi cali iyo injineer mukhtaar cabdi cali gaas ku magac dheer iyo injineer maxamed cabdiqaadir maxamed bare iyo axmed jibriil cabdi ciro xamse macaan sheekh nuur iyo waxay yidhahdeen maxamed mawliid ow cabdi maxamed aadan iyo maxamed idriis cabdulaahi iyo maxamed xasan weyne iyo yaasiin cabdi cabdulaahi sayax iyo sacad maxamed muuse sacad duuliye iyo magool maxamed suldaan hiwo mawlid ow cabdi iyo fuusiye cabdulaahi cali sheekh maxamed waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad gaarsiiyaan macalin sacad muuse bashiir iyo asma cusmaan axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ee somalilan waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii lagala kulma bashooshii barwaaqo aamiin
aamiin ayaan ana leeyahay heesta ugu horreysa haddii aan soo qabto daandurey waxaa dhegaystayaasha aan u haynaa heesta aroos waxaa ku luuqaynaya fanaanka cabdicasiis iskalaag
barguurku heshiiyeysa ballantii ka dhabaysay wabishaariyaguuro bilqir weeye arooso barbarguurku heshiiyeysa ballantii ka dhabaysay waa mataana boobay ubax weeye la beeray jacayl weeye bislaaday ilxindowna caleemo waa mataana boobay ubax weeye la beeray jacayl weeye bislaaday ilxindowna caleemo basasinkalagiisa ilaahw ka badbaadi ubax baariyoosan alleheena ka bee waa gobtii baradoolo dhulka loo boqolyoobo maxad waa boqol dooro xaalad weeye bashaasha waa gobtii baradoolo dhulka loo boqolyoobo ilhawaan boqrangeeyo wadhalan boqortooyo waxay ku barbaartay baalad weynada nuurta ilhawaan boqrangeeyo wadhalan boqortooyo waxay ku barbaartay baalad weynada nuurta masasinkalagiisa ilaahow ka badbaadi ubax baariyoos alleena leheena ka beero masasinkalagiisa ilaahow ka badbaadi ubax baariyoos heestaasi macaaneyd iyo fanaanka cabdicasiis iskalaaji aanu intaasi kaga gudubno dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno hambalyo aroos ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay ibraahimow macalin muumin axmed waasuge iyo cusmaan axmed waasuge cusmaan jaambir cabdulaahi axmed waasuge iyo nabadoon hoon waasuge iyo muumin uulow cali faarax cali maxamuud oo loo yaqaano guuday muxiidiin cumar sabriye iyo muxiidiin uurays iyo cabdulaahi muuse siyaad muuse cali waasuge iyo caliyare cilmi sheekh mukhtaar cabdi dhicso cabdirasaaq yuusuf buurle iyo geedi maxamed dhoore axmed nuur xuseen jilboole iyo dadkaasi waxay tahay riyada aroos oo wacan ay u dirayaan mucalin aamin axmed waasuge iyo nimco xuseen axmed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho xaafadda lama soo sheeginayo degmada waxaanu leenahay macalin aamin iyo nimco noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana allah idinku arsaaqo aamiin waxaan u baqayaa adeero axmed xirsi cali mahad xirsi cali cabdi xirsi cali nuur xirsi cali jaamac xirsi cali cali xirsi cali maxamuud xirsi cali iyo dhammaan qoysaskooda hooyooyin suraar xasan baaruud raxmo xasan baaruud aamina xasan baaruud iyo zaare xasan baaruud faadumo xasan shide oo loo yaqaano baaracad abtiyaal xasan baaruud iyo ibraahim xaashi shide iyo qoysaskooda dhammaan dadkaas waxay hambali gaarsiinayaan xasan maxamed xirsi xaaji cali gaboose iyo qadan cabdulaahi axmed jaamac good oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada gashaamo waxaana ay leeyihiin ducada waxaageen waxaa leenahay meherkaasaa horseedo guur lagala kulmo farxad bashbash iyo barwaaqo heesta labaadan dhegeystayaashan usoo qabanayna waa caashaqa ma baran weli iyo cabdulaahi cumar xarago iyo kis xaaji aadan
Ashiqa ma baran weli mana beeninaye ku boodaya inayo sidee meel iyo gacan Ashiqa ma baran weli mana beeninaye kuboga inayo sidee meel biyo gacan lagu kala baariya sidee ruuxa beer nugul lagu kala baariya sidee ruuxa beer nugul jacayiin ugu badheedha baradli ibtixdaay jacayiin ugu badheedha baradli ibtixdaay Aduun yahay barkumado. Aduun yahay barkumado. Abwaanu madaluweye. Abwaanu madaluweye.
rawiba bernula mashe ma boqore had rawiba bernula mashe
ninkii baacin jirayba demand loo baahdaa lama bajiye calam kuu bogaarinayaay ninkii baacin jirayba demand loo baahdaa لما بجي عالم jatiigu beertaan barbarkaaga taagnay jatiigu beertaan barbarkaaga taagnay ibireysaan abalkeeda buuxdaa ibireysaan abalkeeda buuxdaa diisuma ba'ayee iisuma ba'ayee haddad bisi adoon dugan haddad bisi adoon dugan jacaylkii lanabaadee makusi ballamiyaa jacaylbee lanabaade makusii balaniya
caashiqu beeniyo khayr idku doorbaygado ku bogay inayo sidee bilis shoota caashiqu beeniyo khayr midku door haybado ku bogay inayo sidee bilis shootay arunta uga baadheedha sidee barashadeeni arunta ugu baadheedha sidee barashadeeni baahidi la u noqotaa garagli istixdaaray abaahiyi la u noqotaa garagli istixdaar hadduu yahay barkumata hadduu yahay barkumataana abwaanuma balweeye abwaanuma balweeye ma boqore hadrawiba berlula masheeye ma boqore hadhawiba berlula mashee
dulka meel barwaaqaa aan عند jiyoodi isu ay ku badantay biriyo layjiro samil barwaqa oon lahayn bajiyoodi isu ay ku badantay Video laysilootaadu degacan dhibaaxee kuyal beedka raaxada maku dibaraayo degibaxmay raacnaa
waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi ay ku wada luqaynayeen cabdulaahi cumar xarrago iyo kinsi xaaji aadan halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha hambalyo meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanda waxaana inaga soo gaartay aabba doctor yaasiin axmed nuur iyo hooyo hodan aadan sheekh ayaan yaasiin axmed nuur iyo zahro maxamed aadan aadan ciise ow cali iyo axmed faarax cadaawe liibaan cawaale jaamac cabdi maxamed diirshe canab axmed sheikh iyo nadiifo muuse aadan siciido muuse aadan iyo cabdulaahi cali aadan xaliimo cali aadan iyo daa'uud maxamuud aadan xaawo maxamuud aadan xaliimo maxme aadan waxaa kaloo ku jira cali maxamed aadan iyo ubax maxamed aadan zamzam maxamed aadan hodan maxamed xasan ayaan aadan ciise iyo qamar aadan ciise xaliimo cabdicasiis muuse iyo qaar kale oo badan lama soo sheegin kuwaas badan waxaana dadkan ay kala joogaan soomaaliya kenya masar u k maraykanka canada sweden holland norway iyo meelo kale waxaana ay tahaniyada aroos ay halkani uga dirayaan axmed yaasiin axmed nuur iyo xamdi cabdulaahi oo lix iyo tobankii novembar ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qabana uu alle kala siiyo aamiin waxaa noo baaqaya mustafa bootaan cusmaan baaruud bootaan cusmaan cabdiwelid deeq cabdulaahi iyo cabdinuur deeq cabdulaahi iyo ayaan cabdulaahi ciye iyo waxay yidhahdeen leylo xuseen ciye iyo faadumo deeq cabdulaahi iyo ikraam deeq cabdulaahi dhammaan asxaabta waxayna leeyihiin dhammaanteen waxaan hambali u diraynaa mahad bootaan cusmaan iyo sahro deeq cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay cabduwaqa waxaana ay leeyihiin meherkaasi allah ka dhigo kii lagu farxo bashbashii barwaaqana lagala kulmo eebbana uu idin siiyo owlaad qeyr qabta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey daanda heesta saddexaad ee aan dhegaystayaasha u hayno waa heesta rafaadka raaxa ka dambeeya waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta mukhtaar iidi ramadaan iyo zahre abuukar cabdi zahradow
Jirish Mahiraaye
hambalyo dhalasho oo farxad leh ayaa maxyaa waxaanay naga soo gaartay aaba cabdirasaaq gees dheere iyo aaba maxamuud gees dheere aaba cabdulqaadir gees dheere iyo aaba xuseen gees dheere dhammaan reer xaaji gees dheere waxa ay dhaleen baa layidhi iyo waxa ay sii dhaleenba waxaa kaloo dadka diraya ku jira hooyo salaade maxamed nuur iyo hooyo nuurte maxamed nuur cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan faadimo cabdirasaaq gees dheere iyo maxamed yare maxamed oo ay gabari ugu dhalatay magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda dalcadda waxaa kale oo ay isla asxaabtaasi hambalyo taasi la mid ah u dirayaan luul cabdirasaaq gees dheere iyo cabdiraxmaan sheekh oo iyagana uu wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan xeryaha kakuma labadaasi ilmo waxaanu alle ugu baryaynaa in ay noqdaan kuwo dadkooda dalkooda iyo diintoodaba waxtara aamiin waxaa dhambaalkan uu nooga yimid cabdixakiim maxamed macalin iyo cabdishakuur maxamed macalin iyo cabdimaalik maxamed macalin cabdifaadir maxamed macalin iyo waxay yidhahdeen mujaldiin maxamed macalim iyo cusmaan maxamed macalim iyo maxamuud maxamed macalim haaruun maxamed macalin shaakira maxamed macalin iyo khayra maxamed macalin iyo khaalida maxamed macalim taja maxamed macalim iyo tanzila maxamed macalim iyo suyma maxamed macalin iyo sucaado maxamed macalim suyama maxamed macalin iyo sucaado maxamed macalin iyo sumaya maxamed macalin hilaal macalin yuusuf iyo asma macalin yuusuf iyo caruurteeda iyo caluwo macalin yuusuf iyo aamina abshir cabdi xasan aamina xasan cusmaan caluwe cabdi xasan iyo cabdulaahi aadan huud iyo cabdifataax cabdulaahi aadan buhal cabdulaahi aadan master karay iyo jacfar cabdulaahi aadan waxaana ay hambalyo u dirayaan waxayna hambalyo u dirayaan maxamed macalin yuusuf iyo faadumo cabdulaahi aadan oo gabar ay ugu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka baay waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhiga tiisuu weynaata oo waalidka dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa heesta boqorkii quruxda
heestaasi ayaa ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaana barnaamijka idinla socodsiinayey ibraahim xasan garabey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanto dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
alla baktiin karayo oyibadeeyga fiya caadiga aa baktiin karayo oyibadeeyga fiya boqorkii quruxdaay boqorkii quruxdaay boqorkii quruxdaay boqorkii quruxdaay beeri walba mar kastaba beeri walba mar kastaba bidhaantada waan u baahanahay ilaanay kalgacayku aadabaxa ya oo melele adiga adiga baktiin karayo waybaadeyga adiga baktiin karayo waybaadeyga boggiyo wadnahay higiibu budbiyo boggiyo wadnahay higiibu budbiyo bogu ka samaystay booga noqdee ilaaley kalgacayku waa waa waa waa waa dabaxa ya oo belele adiga karayo igbadeyga biya adiga adiga baktiin karayo igbadeyga biya boqorkii quruxdaay boqorkii quruxdaay boqorkii quruxdaay boqorkii quruxdaay beeri walba mar kastaba beeri walba mar kastaba bidhaantada waan u baanaye
heestaasina dhegaystayaal waxaa ugu dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha oo ay si wada jireen oo la socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo weliba nuur xasan nuur